faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan halkan waa redio cadaada kusoo dhowaada warka habeen qodobada caawa dhagayso doontiin waxaa u daroon faahfaahin dharada oo kasoo baxaysa qarax ay ku dhinteen qaar ka mid a gudoomiyaasha maamulka gobolka banaadir oo maanta galgelay xarunta dowladda hoose magaalada caasimada ee muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir iyo qaar kamid a shaqaalaha dowlada hoose xamar oo dhaawac cusub kasoo gaaray qaraxii maanta ka dhacay xarunta dowlada hoose magaalada caasimada ee muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo tababar usoo xiray saraakiil tababar uga socday xarunta turkusom ee magaalada caasimada ee muqdisho faahfaahin dharadoo ka soo baxaysa dagaal dhex maray al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka oo ka dhacay deegaanka sabiib ee gobolka shabeellaha hoose dowladda federaalk soomaaliya ku gacan sayrtay liiska odayaasha soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland wasaaradda waxbarashada hidaha ee tacliinta sare dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay natiijada imtixaanka shaadga ah ee laga qaaday arday dhammaystay dugsiyaha sare ee dalka maamulka somalilan oo ciidamo cusub geeyey deegaanadii degmooyin ka tirsan gobolka sool gudoomiyaha waxbarashada magaalada cadaado uu hambalyo iyo bogaadin u diray ardayda cadaada uga qayb gashay tobanka arday ugu sarraysa imtixaanka shaadiga ah ee dalka maamulka puntland oo bilowday baaritaan ay ku samaynayso dil mas-uul ka tirsan shirkadda dhiib wollo lagu geystay magaalada boosaaso iyo shaki ay ka qabto inay ka dambayso waddanka qatar gudoomiyaha degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiran oo baaq u diray shacabka ku nool degmooyinkaasi shaacisana inay si dhow ula shaqayn doonto shacbiga magaalada beledweyne intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door koran warka habeenee raadiyaha cadaado goora u diyagarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waanaba arbaca khamiisa soo gelayso taaradan ay ku astaysan tahay afar labaatanka bisha toddobaad ee julaay sannada labaatan toban iyo sagaal warkaas oo faahfaahsan waxaa la diyaaraa saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifa cumar mahadsanid xasan axmed maxamed bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal haatana warkii oo dhan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxayaha qarax ay ku dhinteen qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir oo maantay ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ayaa dhaawac culus ka soo gaaray qaraxaasi maantay ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaarihii qari xoogan ay galankii dambe ee maanta ka dhacay aqalka dowladda hoose ee xamar xillo halkaas uu ka socday kulanka dobaadlaha ee looga arinsanaya ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho qaraxaasi maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada caasimadda ee muqdisho ee waxaa ku dhintay gudoomiyaha degmada waabari ee gobolka banaadir ee muqdisho mahad cilmi gudoomiyaha degmada cabdicasiis safiya cabdulaahi asad gudoomiyaha nadaafadda gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir cabdulaahi dheere iyo xubno kale ka tirsan shaqaalaha maamulka gobolka banaadir ee muqdisho sidoo kale qaraxaasi ayaa wuxuu dhaawacu ka soo gaaray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yarusow iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada xamroweyne gudoomiyaha degmada warta nabadda agaasimaha xiriirka degmooyinka dhagacade iyo guddoon ku-xigeenka siyaasadda degmada kaxda ee gobolka banaadir ee muqdisho sidoo kale waxaa dhimashadii dhaawacu soo gaaray shaqaale ka tirsan dowladda hoose askar iyo dad shacab ah u shaqa doontay xarunta weliba aan si rasmi ah loo shaacin dadka ku dhintay qaraxii maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada caasimada ee muqdisho gudoomiya ku-xigeenka dhanka ammaanka siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa sheegay inuu jiro khasaare xoogan oo sabay qaraxa haatan ay ku howlan yihiin sidii loo badbaadin lahaa dadka ku dhaawacmay qaraxaasi بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين إن الله وإنا إليه راجعون وحا قرح ومانتا كدعي حرمتي قبلك dad badan oo runtii mas-uuliyiinta gobolka ka mid ah wax ku noqday weli waxaan ku jirnaa dhaawacyadii iyo dadkii hiday wax u gaareen saacaddooda guddoomiyaha gobolka waa dhaawac wuxuu ku jiraa hadda asaaladii qaliilka lagu jiraa dhowr guddoomiye degmana wax waa ku noqdeen qaraxu meesha uu ka dhacayna waa xarunta gobolka howlkii shirarka oo shirkii tufta maanta maalin arbacay ahayd dhammaan guddoomiyaashii degmooyinka iyo agaasimayaashii gobolka iyo guddoomiyihi gobolka kulli waxaa lagu jiray shirkaa lagu jiray marka qadara meeshaas ka dhacday waxay leedahay qoray ahayd nimankan cadowga ahna mar walba dhagar kasta oo ay isku dayayaan waxay rabaan inay si un wax u geystaan oo isqarxiyaan marka weli ma xaqiijin karno inuu qarax meesha lagu diyaariyey iyo mid isqarxiyey uu yahayba dib ayaana rabaa inaan kasoo sheegno waxaan shacabka gobolka banaadir ugu baaqayaa inay isdejiyaan waxaa dhacan ay tahay wax qadara oo ilaahay qoray guddoomiyaha gobolkana waa uu nool yahay haddana maaragtay lala tacaalayo caafimaadkiisa hadda sida ay loo xaqiijiyeen dhakhaatiirtu wareegii koowaad weli waa waa waa fiican yahay ma fahamta qaliinuna hadda ku jiraa marka qaliinka markuu kasoo baxa kadib aan xaqiijin doonaa sida ay xaaladdu tahay dhowr guddoomiye degmaha qaraxa ku dhintay ayadana dib baan kasoo xaqiijin doonaa magacyada iyo inta dhaawaca ah iyo inta ay wax noqotay laakiin waxaan rabaa shacabka inaan ku sheego inay tahay waxaan wax qadara oo ilaahay qoray qofkii ilaahay u qorana uu dhimanayo inayna isdejiyaan nimankan anaga mar walba oo nagama leexin doonaan maaragtay howlaha aan qaranka u hayno mar walba oo iskugu dayaan inay dhibaato u geystaan qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay inuu gudaha u galay dhismaha aqalka dowladda hoose ee xamar isagoona sii abaartay oo holka ay ku arrinsanayeen mas-uuliyiinta isagoona ka arrinsanayay ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho wararku waxay sheegayaan in wax yar uun kadib kadib markii goobta uu ka tegay wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya james wade isagoona fadhiistay holka ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta dhimashadii dhaawac uu kasoo gaaray qaraxaasi wakiilka oo doornamada maanta dowladda hoose ee xamar gaaray ayaa la kulmay mas-uuliyiinta ugu sarreeya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yiisow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maantay tababar u soo xiray saraakiil iyo saraakiil ku-xigeenna ay tababartay dowladda turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tababar u soo xiray saraakiil iyo saraakiil xigano ka tirsana ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo muddo laba sano ah lagu tababarayey dugsiga tababarada ee ciidanka turkiso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo khudbad ka jeediya munaasabadda ayaa tilmaamay in muhiimadda ay leedahay in dhallinyarada soomaaliyeed ay ku biraan ciidanka qalabka sida iyagoo ay ka go'an tahay inay dalkooda ka difaacaan argagixisada iyo cadowga u taagan dhibaataynta shacabka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka go'an tahay dibudhiska qalabaynta iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si loo helo ciidan soomaaliyeed oo si buuxda ula wareega sugidda amniga dalka madaxweynaha ayaa waxuu uga mahad celiyey dowladda iyo shacabka dalka turkiga ean walaalaha nahay dadaalka dheer ay ku bixiyeen in saraakiishan lagu carbiyo dalka gudihiisa waxauna xusay in xiriirka u dhexeeya dalalka turkiga iyo soomaaliya uu yahay mid ku dhisan walaaltinimo iyo saaxiibtinimo daacadnimadu waxay ka bilaabataa inaad aaminsan tahay inaad waxaad leedahay inaad dowladnimada leedahay inaad dalka leedahay oo aad ilaashanayso oo aadan dibidaabyeynaynin oo aadan cadow ugu shaqaynayn oo aad difaacanayso
oo aad ka ilaalinayso wax alla wixii magaxxumo iyo shar ku keeni kara dalka inaad u dhimataan hawsha aad ku jirtaan shaqo ma aha hawsha aad ku jirtaan waxa weeye waxaad saxiixdeen laba sano ka hor inaad dalka u dhimanaysaan wax ka weyn oo loo lagu hibeeyo ama loo hibe loo hibeeyo oo bini aadan ka qaalisan nolosha ma jirto macnaheedu waad ku mahadsan tihiin inaad u taagan tihiin difaaca dalkiina cadowga shisheeye iyo cadowga gudahaba waddaniyaddu waxa weeye dalkaaga inaad jeceshahay ma aha inaad dhibaato dalal kale aad u geysanayso waana runtii wixii ka maqnaa muddo dheer naga maqnaa weeye maxaa yeelay waxaan aadnay wax ka yar waddaniyad waxaan aadnay wax ka yar qarannimo marka waddaniyaddu waxa weeye waxyaabaha dalku lagu horumariyo way qofku inuu aaminsan yahay wuxuu difaacaya inuu leeyahay oo ugu horeeya dalkiisa waxaana dalkayga ku- ku soo gabagabeynayaa oo dowladda turkiga ka codsanayaa inay badiso tababarada sidaan oo kale ah inay kordhiso qalabka aan u baahannahay iyo wax alla wixii ay soomaaliya ku tari karto si aan dib aan cagaheen ugu istaagno munaasibadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya mudane cabdulaahi colaada rooble taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye gaas bashiir cabdi maxamed taliye ku-xigeenka ciidanka xogga dalka soomaaliyeed sarreeye gaas cabdi xasan maxamed wakiilka midowda afrika ee soomaaliya faransiko mandere iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta ka howlgala soomaaliya faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ku dhex maraya deegaanka sabiibi ee gobolka shabeelle hoose shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya maasanadee shaafici wararka ka imaanaya deegaanka sabiibi ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi dagaal uu ku dhex maray ciidamada xoogga dalka iyo al-shabaab al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin duleedka sabiiba waxaana askarta ay sameeyeen iska caabin sida raadiyo cadaada ay u xaqiijiyeen qaar ka mid a askarta ku sugnaa xeradana weerarka lagu soo qaaday cabdi cumar oo ka mid ah askarta qaybta ka aheyd kuwa al-shabaab ay weerarka ku soo qaadeen ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab ay soo weerareen islamarkaasina ay iska caabiyeen dabagal ay ku sameeyeenna ay ku soo qabateenna hub ay ka carareen sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in wax khasaare aysan ka dhalinin dagaalkaasi haddana jawiga uu yahay mid degan oo macnaha macnada muuna ka dhaceen dagaal yaroo adiga muddo socday adiga saddex sikin camal kadibna way ba- way jabeen markii hore dagaalka siduu ku bilowday marka hore dagaalka wuxuu ku bilowday jawi degan si oo macnaha caadiyo shalagaraabtay ayaa ciidamadan macnaha aaga aa la xiray aaga sidii loo xiray aaga sidii loo xiray niman yar baa yimid adiga lixmi ama si waa toban wax noocaas sidaas gawaa noocaasa bad ka saarta meesha wayna carareen dagaalka iyoka miyaa soo qaaday markii hore mise idinkabaa qaaday war dagaal maa nimanka waxaa arbushaad wax la yidhahdo waay dagaal maa arbushaad maxaa ula jeedaa bal haddii aad fahansiiso bulshada ku dhegeysanaysa arbushaad waxaa ula jeedaa waxaa weeye adiga macnaha dagaal yar oo kooban oo mataqaanaa saddex sikin adiga lagu qiyaasi karaa amba laba sikin waxa khasaaraa oo geesoo jinaaba yaraade kadib ciidamadaa ku yaacay meeshii waxaa adiga laga soo qaaday qalab ay ka carareen oo kalgeynay baagaga qoryaha iyo saas eh, mataqaanaa ay fahminayeen sidaasoo kaleto inay wax ugu waxyeeleeyaan ciidamada wararka qaar baa sheegaya in markii hore ee dagaalka uu ku bilowday sabeeno ay ku soo garaaceen xeryo ciidan oo ku yaala sabiib maya maya maya maya sabeeya ma jiraan waxaa laiswe laisku adeegsadana ah, laislama gaarin oo saabtiiba markay bilaabato markiiba meesha xubin bay iyadoo macnihii aagii xabiyii kasoo rideen ciidamadu mayna dhaafin oo meesha haday ku yaaceen bartigay tageen adiga wax dhaawaca iyo xabin fahminaya adiga Ah, waxaa suurto gasho adiga qalabka ay meesha uga carreen in lasoo helo kadibna habeen bay iyadoo adiga waxay yaadeen muddo hal saaca male Way- marar saasa waa jiraan oo ay cabay kusoo ridaan meesha ay ka yaacaan maamulka somalilan ayaa ciidamo cusub geeyey deegaano iyo degmooyin ka tirsanaa gobolka sool saabiriin xasan saabiriin maxamed xasan ayaa warkana faahfaahinaysa maasanadee saabiriin warka ka imaanaya gobolka sanaag ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan maamulka somalilan la geeyey deegaano ka tirsan gobolkaasi ciidamada ayaa watay gaadiid dagaal waxaana qaarkood ay ka soo baxeen deegaanka tukaraq oo ay hore uga qabsadeen dagaal ay la galeen ciidamada puntland durbo waxay saldhigyo ciidan ka samaysteen qaar ka mida tuulooyinka ay tageen ciidanka somalilan iyaga oo feejignaan ku jirto saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ayaan la hadlin odayaasha iyo dadka deegaanka si ay u siiyaan warbixin sababta keentay in ay isku fidiyaan meelo horle toddobaadyadii lasoo dhaafay deegaanadan waxaa ka dhacay dibadbaxyo rabshado watay oo ay sameeyeen dadka deegaanka sidoo kale waxaa socday sidoo kale waxaa socday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo uu watay korneel caare iyo jamhad uu wato horeyna uga goosatay somalilan duleedka ceerigaaba waxaa la duleedka ceerigaaba waxaa laga soo sheegayaa in ay saldhigyo ciidan ay ka samaysteen jamhadda korneel caare waana sababta ugu badan in loo tiirinayo ciidamada somalilan in ay deegaano kale tagaan gobollada sool iyo sanaag waxaa dadka degan ragaadiyey colaad u dhexaysa ciidamada maamulka somalilan iyo puntland waxaana wehliyey maleeshiyaad labada dhinac guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkan inaad kala socoteen raadiyaha cadada warkaan warkahiganta ku kulmayna waa bahdii warka raadiyaha cadada inla sidaas iyo nabadgelyo